dhaqankan hordhac u yahay in aan muujinno dareenkeenna aan kaga soo horjeedno iyo mowqifka aan ka qabno shirka lagu sheegay wadatashi haddana ay ka soo baxeen go-aano iyo ajandooyin qarsoon oo aan laysla ogeyn baarlamaankana la yidhi waa ka qayb galay gudoomiya guddoomiyaha baarlamaanka iyo toban xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka wuxuu ku mateli karaa wixii ay guddoonsadeen kuma mateli karo waxa fikirkiisa ah ee isagu jeclaysto ama uu ku haminayo oo aan lala ogeyn oo aysan go-aamin baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka intii aan loo dooran guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ahaa xildhibaan kasoo galay beesha digli mirifle annaguna waxaan nahay xildhibaano kasoo galay beelaha kale ee soomaaliyeed oo ay ka mid tahay beeshiisa aniga waxaan kasoo galay beesha shanaad xildhibaanadeeda laakiin waxaan ugu doorannay in uu nagu hogaamiyo nooguna qaybiyo sida ku qoran shuruucda dalka u taalla iyo xorosaadka baarlamaanka uu ka mid yahay oo aan dhiganay dalka iyo dadkana lagu dhaqaayo inuu nagu hogaamiyo naguma hogaamin karo fikirkiisa iyo waxa isaga uu qalbigiisa jecel yahay mana ogolaanayno mana naloo keenaayo sida saxaafadda aad idinku hormuud u tihiin aad ka maqlayseenna waxaan kula soo celinaynaa wadatashi go-aanka baarlamaanka gaaray annaga waxaan ku ogeyn lix bilood iyo isagoo ku dhegan lix bilood in aan laga hadli karin lix beri kadib inuu ka hadlo oo uu yidhaah haddana waa soo qaaday habeenkii xalay waxaa uu tegay waayo in aan qaadano ama aan ku dhaqan ku qanacno ama nala ku guddoomiyo guddoomin noocaas oo kale ah wabilahi tawfiiq